ciidamada maamulka al-sunna wal-jamaaca gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa gebi ahaanba isaga hureeray degmada gurceele gobolka galgaduud oo iyagu horay ugu sugnaayeen kadib markii ciidamo ka tirsan dowlada federaalida soomaaliya ay horkacayaan guddoomiyaha gobolka galgaduud mudane xuseen cali weheliyo cirfe wasiir ku-xigeen wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya mahad maxamed salaad jenaraal maxamed roble jimcaale goobaale iyo odayaal dhaqameed ay saaka ka tageen degmada dhismareeb ee xarunta gobolka galgaduud taa oo ujeedkeedu ahaa la wareegitaanka degmada guraceel ee gobolka galgaduud waxaan goordhow qadka taleefonka ee raadiyaha kulmiyo kula xiriirnay guddoomiye ku-xigeenka dowlada soomaaliya ee degmada gurceel calibaashi aadan diiri oo isagu kamid a dadka tegay waxauna ka warbixiyey xaalada gurceel iyo weliba sida ay tahay
xaaladda hadda degmada aada ay wanaagsan tahay waxaan la wareegay hadda oo gacanqaynteeda si buuxda hadda gacanta u haya ciidankiia dowladda federaalka ee soomaaliya wixii yaraayo hadda ka jiran hadda hawshaas way iska dhamaatay insha allah tacaala wixii hadda ka dambeeyana waxaan isku dayaynaa sidii bal xaaladda si guud ugu fariisanaa dadkii xoogaha fikirkeenu kala bedelnaa iyo deegaanka u dhashay ama wax ku lahaa ama mataqaanaa halgankii oslaa ka qayb qaatay iyo degnaanan kala duwanayna ee mataqaanaa isku meel aan hawsha ugu weliyahayn adiga hadda hawlahaas ayaan mashquulkunaha insha allahu tacala xamkuna aad ugu wanaagsan waata ciidamadii ka baxay magaalada hadda de awal bantood dad dhibaato gaar ugasajir oga fikirka baa kala bedelnaa in kamid hadda magaaladii joogta in kamidana hadda meelaha dhow ayaa laga sheegaya dad ayaa nagu maqan sidaan jawaab garan lahayna waan jirta insha allahu tacaala sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka degmada gurceel ee dowlada federaalida soomaaliya cali baashi aadan diiriye waxay doonayaan ciidamada dowladda iyo weliba madaxdu inay wadahadal la galaan ciidamada dhanka kale kasoo jeeda iyo madaxda maamulka culimaa diinka alusunnaha yeeshee lama oga halka uu ku biyo shuban doono wadahadalkaasi efise xirsi maxamuud dhadhew kulmiye galgaduud